فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegeystayaal idilkiinba meel kasta oo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada warbaahinta alfurqaan oo caawa gebi ahaantiisaba aan ku falanqayn doono weerarkii ceel dheer ee lagu laayay ciidamo badan oo ka tirsan dowladda federaalka xarakatu shabaabulmujaahidiin maxay ka yidhaahdeen weerarkaasi shir jaraa'id u qabtay afhayeenka ciidamada ayaad dhegaysan doontaan wilaayada galgaduud oo bogaadisay weerarkii ceeldheerna waad maqli doontaan isla qodobkan waxaan soo gudbin doonaa mid kamid a odayaasha ceeldheer kasoo jeeda oo ka hadlay wixii maanta halkaa ka dhacay khasaaraha guud ilaa iyo had inta la wariyey oo saraakiil ay ku jiraanna waan eegi doonaa muddada barnaamijka uu socdo sidoo kale waxaad maqli doontaan weerarkan muxuu ka dhigan yahay xilliga uu kusoo beegmayna maxaa lagu qiimeyn karaa sharaxaadda sawiro ku saabsan dagaalkii ceeldheerna waan idiin haynaa arrimahaasi ayaan ku falanqayn doonaa barnaamijka wariyaal ka tirsan warbaahinta alfurqaan ayaa igala qaybgelaya barnaamijka waa mar kaliya dhuuxa فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي
waa habeenimo axada saddexda bisha labiyo tobanaad sanada kun afar boqol afartan iyo shanta hijriga aan gudagalno barnaamijkeena dagaalyahano ka tirsan ciidamada mujaahidiinta ayaa saakay oo sabti ahayd waxa ay weerar cagmarin ah ku qaadeen saldhigyada ciidamada dowladda ee degmada ceeldheer bariga wilaayada galgaduud saldhigyada ay mujaahidiintu weerareen waa afar saldhig oo kala duwan kuwaas oo ku yaala gudaha iyo bannaanka degmada ceeldheer saddex ka mid a saldhigyadaasi waxa ay ku yaaleen gudaha ceeldheer halka midka afraad uu ku yaalay duleedka degmada afarta saldhig ay mujaahidiintu cagta mariyeen waxaa ku kala sugnaa afar urur oo ka tirsan ciidamada dowladda ee lagu soo tababaray waddamada turkiga iyo masar sidoo kale waxaa kula sugnaa ciidamada loogu yeero macuusleyda tirada guud ee ciidamada halkaa ku sugnaana waxa ay gaarayeen kun iyo laba boqol oo askari waxaana goobta lagu dilay konton iyo sagaal askari sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay mujaahidiinta al-shabaab bayaanka ayaa sidoo kale lagu xusay in gaadiid kuwa gaashaaman iyo kuwa loo yaqaano tiknikada iyo kuwa ciidamada lagu daabulo in gacanta ay ku dhigeen ciidamada mujaahidiinta sheekh cabdilcasiis oo muscab afhayeenka ciidamada xarakatu shabaab ulmujaahidiin ayaa qabtay shir jiraa'id oo uu ku faahfaahiyey dagaalkii ceeldheer بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال تعالى ولم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ما توا مالي سبتئة تاريخ دو حيكون بيغان تهي لولا دي الحجة كن أفر بقول أفرتني يشر هجري وحان كور بحنينا إن شاء الله تعالى تقال مجاهدينتو كو قادين مانتي مرتدينته كسقنا دقمدا عيالدير ee wilaayada galgaduud saldhigyada ay mujaahidiintu weerareen waa afar saldhig saddex ka mid ah waxay ku yaaleen gudaha degmada ceeldheer halka midka kalena uu ku yaalay bannaanka ama duleedka degmada ceeldheer waxaa kale oo ay kala ahaayeen afartaas saldhig kuwo ay ku sugnaayeen murtadiinta dowladda ridada u diiwaan gashan oo lagu kusoo kala tababaray dalalka turkiga iyo masar waxaa kaloo halkaa ku sugnaa maleeshiyaad murtadiina oo kuwa loogu yeero macawisleyda ah tirada guud ee ciidamada murtadiinta ee ku sugnaa saldhigaas la weeraray waxay gaarayeen kun iyo laba boqol oo askari kuwaasoo qayb ka ahaa dagaalka ashahaada la dirirka ah ee saliibiyiinta iyo murtadiintu ku soo qaadeen bariga walaayada islaamiga ah ee galgaduud weeraradan cagmarinta ah ayay ciidamada mujaahidiintu dhowr dhinac kaga qaadeen saldhigyada cadowga ee la beegsaday dagaal kooban kadib mujaahidiintu waxay allah fadligii si buuxda ula wareegeen afartii saldhig ee ay murtadiintu kaga sugnaayeen degmada ceeldheer waxaa halkaas cadowga lagu gaarsiiyey khasaare lixaad leh oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira dhimashada hordhaca ah ee cadowga la gaarsiiyey waa konton iyo sagaal murtad oo lagu dilay weerarada iyo dhaawac intaas kasii badan cadowga goobta dagaalka lagu dilay waxaa ka mid ahaa laba sargaal oo muhiim u ahaa dagaalka ashahaada la dirirka ah ee saliibiyiintu ka wadaan soomaaliya waxaa sidoo kale cadowga laga qabtay maxaabiis dagaal oo hadda ku jira gacanta mujaahidiinta sidoo kale mujaahidiintu waxay la wareegeen inta badan qalabkii iyo saanadii ciidan ee yaallay saldhigyada murtadiinta degmada ceeldheer kuwaasoo ay ku jireen gaadiidka dagaalka ee gaashaaman iyo kuwa loo yaqaano tiknikada iyo kuwa sidoo kale ciidamada lagu daabulo ilaahay ayaa ku mahadsan ciidankiisa guuleeyey cadowgiisana duleeyey waxay ahaayeen maleeshiyaad mujrimiin ah oo shareeca la dirir ah mooryaan ah gaalo saliibiyiin ah hub iyo tababar iyo dhaqaale intaba uga soo qaatay sida kelimada allah ay hoos u noqon lahayd kelimada gaalada iyo diinta dimuqraadiyadduna kor u noqon lahayd wax aan ka been abuuranaynana ma ahan arrintaas iyaga ayaa qirsan oo ku faanaya meel walbana la soo taagan sidaa daraaddeed waxaa waajib ku ah annaga iyo qof kasta oo muslim ah inuu nimankaas cadowga ah la dagaalamo ilaahay dartiisna ula culloobo ula dagaalamo iyagana waxaan ku leenahay intiinnii dhimatay waaba halaagsameen oo adduun iyo aakharaba waa khasaareene intiina nool allah subxaana wa tacaala u toobadkeena diinta islaamkana usoo noqda dantiinna ayaa arrintaas ku jirta ee qaata taladaas aan idin siinayno haddii aad diiddaan waxaa idin sugaya waa dhabbihii ay mareen saaxiibadiinnii hore iyo wax kasii xun annagana waxa aad naga sugtaan waa weeraro joogto ah oo hariya hameynba aan idinku soo qaadno dembi ma leh cadaawaha ninkii dali ka xooraaye darajuu ilaahay iska heli labada daaroode dubku iima naxo nimay kufriga daris wadaagaane ciidamada mujaahidiinta ee howlgalkaas fuliyey waxaan leenahay jasaakum allaahu khayraa midkiina shahiiday shahaadadiisa allah ha ka aqbalo darajadiisa jannada kuwa ugu sarreeyana ha ku abaalmariyo kan dhaawacmay allah ha bogsiiyo waxaad u dagaalamaysaan sidii kelimada allah ay kor u ahaan lahayd shareecada islaamkana adduunka oo dhan ay uga talin lahayd sharaf adduun iyo mid aakharana intaas ayaa idinkugu filan ha ka daalina jihaadka saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah waxaadna ku bishaaraysataan ballanqaadkii alle ee ahaa ina allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum waamwaalahum biana lahum ljannah yuqaatiluuna fi sabiili اllahi fayaqtuluuna wayuqtaluun wacdan calayhi xaqa fi اltawraati waاlinjiili wاlqur'an ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم أن أنت سيا وربحنتي أن وطرق اللي ورباهنتي أيين غنيسة هل كان مركو حرم إن شاء الله تعالى فرين كسعوت جودهان شعب كمسلمين تجارهان شعب كصوماليين وحالنا ضد كمسلمين تا أو صوماليين دجال كجهاد كأه أو لباتن كصنو madaxa la galay oo halganka ah oo mujaahidiinta iyo u dhexeeyey saliibiyiinta soo duulay oo hadba magac iyo kalar qaadanayay oo caddaanka iyo madowgaba leh insha allahu tacaala gabagabo ayuu maanta marahayaa waxaad arkaysaan inay si jahrana u sheegahayaan inay rabaan inay isaga cararaan dalka oo isaga firxadaan banneeyaanna goobihii waaweyne ay ka fadhiyeen taasuna waxay ku timid marka koowaad bifadlillaahi bay ku timid marka labaadna waxay ku timid nafurka mujaahidiinta iyo shacabka muslimiinta isku duuban ay bixiyeen waxaan leenahay insha allahu tacaala waa gebangabo gaalo warkeedu soddon sannadood wax ka badan ayay duulaamo kala isdabajooga dalkayaga ku hayeen faragelinna ku hayeen dadkayaguna uu ka xasili waayey insha allahu tacaala waxaa loo bixi doonaa biri ammaanah iyo in maaragta waxaa weeye dalku uu nabadoobo iyo dalka dowlad islaamiya insha allahu tacaala inay ka hirgasho lagana raysto dhibaatooyinkii iyo boogihii lasoo maray marka waxaan leeyahay bishaaraysta inta yaroo hadhay gaaladana waabaad aragtaan oo indhihiina aad ku aragtaane way israaci doonaan insha allahu tacaala labalaaba juhuudiinna ku bixiya jihaadka maalkiinna ku bixiya jihaadka wiilashiinna taladiinna iyo maskaxdiinna ku bixiya yaan loo kala harin insha allahu tacaala dhanka kalena ha la daba goosto cadowga asagoo nabad qaba yuusan naga bixin baan leenahay wajazaakum allahu khayra wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kaasi waxa uu ahaa a sheekh cabdilcasiis abu muscab afhayeenka ciidamada mujaahidiinta al-shabaab markan waxaa idinku soo maqan waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud oo jeediyey kelimad uu ku bogaadinayo weerarkii cagmarinta ahaa ee saakay ka dhacay degmada ceelheerkaas oo lagu xasuuqay ciidamada dowladda federaalka الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الله سبحانه وتعالى أيوم حلالينا عليه جبيي دليي عدو كيسا وقرقاري أوليدي في أنصار تيسا وعن ربا إنان كهدلو إسلاماركاسنا أبشاريو دادك مسلمين تأه معركدي xasmiga ahayd cagmarinta ahayd mujaahidiinta gobollada dhexe saakay sabtaga ahayd ay ku qaadeen degmada ceeldheer runtii cadowgaasi belihii ugu dambeeyey iyo maalimihii ugu dambeeyey ayaa meeshaasi waxaa lagu keenay si qoorqabad ah ayagoo ku muuqto cabsi badan iyo rucbi badan aad iyo aada ugu muuqto maadaama hortooda ay ku arkayeen helaaggii iyo dhibaatadii saaxiibadooda iyo dadkii waddadooda ku sugnaa ay ku gaartay coosweyne iyo galcad iyo deegaamo kale oo ay arkaayeen muddadan meeshaasa lagu soo ururinayay ayagoo runtii isku dardar ah qeybooyin iyo maaragtay noocyo kala duwan ah waxay ahaayeen kuw degay magaalada ceeldheer dhowr jiho dhinaca soke oo waqooyi waxaa ku tiilay laba xero ay degnaayeen cumalada iyo murtasiqada laga soo tababaray masar jihada ama dhinaca bari waxaa degnaa niman isku dardar ah hasangurguurte ku soo ururiyey xamar iyo koox macawisley ah oo macawisleyta deegaanka lagu tilmaamo ayaa meeshaasna degnaa saldhig iyo difaacyo ku samaystay qeybta afaraad waxay ahayd qeybta dhanka koofureed magaalada banaankeeda ah qolada degnayd nimanka loo yaqaano gorgor oo soo tababaray oo islamarkaasna qalabeeyey turkiga runtii mujaahidiinta salaaddii subax faradkaasi markii ay guteen ilaahay ay u sujuudeen ayagoo weysadooda qabo waxay ku qaadeen deegaamadaasi iyo saldhigadaasi weerar oo cagmarin ah oo xasmin ah habadda iyo takbiirta ayadoo wada socto ayaa meeshaasi lagu galay dhammaan saldhigadaasi cadowgii degnaa waxay noqdeen kuwa la dilo iyo kuwa cararo iyo kuwa gacanta lagu dhigo mujaahidiinta ay soo qafaalaan ama soo qabtaan ayagoo nool gacanta lagu dhigo runtii magaalada ceeldheer cadowgii soo duulay wilaayadan ku soo duulay deegaamo badan uu soo galay deegaamadaas ceeldheer waxay waa deegaankii ugu dambeeyey ay baaqiga ay ku ahaayeen anta kalena saaad ogtihiin horay ayaa loogu xoreeyey ilaahay ku xoreeyey mujaahidiinta iyo ummadda degan oo muslimiinta ah iyo qabaa'ilka ansaarta ah ay ilaahay sabo uga dhigay ilaahay jibiyey deegaamo badan aad xasuusantihiin ayaa lagu baabi'iyey goobtan markan waxay ahayd goobtii ugu dambaysay ay islahaayeen maadaama meel xeeb ah bannaan ah ay tahay diyaaradaha cadowga markaas xaraasadooda ama ilaalintooda ay iska hadlaynaayeen ay isdhahaayeen hadda meeshaan lidinkuma imaan doono ay lahaayeen ahayd ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu wa tacaala allihii nimankaasi taarikh lima ilowaan ah maanta ilaahay subxaanahu wa tacaala ku dul qoray oo ka dhowowday aayaddii ilaahay faqutica daabiru lqowmi aladiina dalamuu walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin nimanka intii ay meesha joogeen cadowga ah oo shareed ilaahay inay la diriraan dadka muslimiinta inay dhibaateeyaan loo soo tababaray meesha loo keenay waxay ahaayeen kuwa deegaamadii ay joogeen dhibaato badan ka geysanayay haddii ay tahay dil haddii ay tahay dhac iyo boob haddii ay tahay xabsi iyo cabsigelin ummadda dhibaato badan ay u geysteen waxaana daliil u ah maantay dagaalka mujaahidiinta meeshaas ay kala wareegeen waxaa laga soo furay gaadiid oo xamuul ah badeeco u wado deegaamo dhowdhow iyo mid fogba ee u waday badeeco u waday oo gawaarhig shacab ah oo socday ganacsi ah oo ay haysteen afduub u haysteen ayaa ilaahay gacantooda ku soo bixiyey marka dhibaatadaas ayay meesha la joogeen natiijada marka waxay noqotay in maanta lagu taago raayada tawxiidka degmada ceeldheer ee runtii ummaddii aaggaasi degnayd aad iyo aad ugu farxaan aad iyo aad u soo dhoweeyaan aad iyo aad ugu takbiirsadaan midda labaad difaacii runtii waxay ugu talagalayeen deegaamada kale wixii joogay ay soo ururiyeen ee dhinaca walaayada maaragtay ay dariska kala tahay walaayada shabeellada dhexe wixii joogay meeshan ay keeneen difaacooda hore ay ka dhiganayeen qadiyadaasna ilaahay subxaanahu watacaala meesha ayuu ku baabi'iyey wax la dilo iyo wax la qabto iyo wax cararay noqdeen qanaa'im badan ba meeshaasi laga helay gaadiid hadday tahay saanad kale military hadday tahay cagab iyo qalab kale hadday tahay gaadiidkoodana wuxuu noqday wax la gubo iyo wax mujaahidiinta ay soo qaniimaystaan oo ay fiyow ay soo qaataan waxaana ka mid ah waxyaalaha gacanta soo galay agaf agaftii godadka iyo qalcadaha iyo dhufaysyada ay ka dhisanaayeen ay ka samaysanaayeen ayaa ka mid ah waxyaalaha mujaahidiinta gacantooda ilaahay soo geliyey waxaan dhihi karnaa marka xamladii gurguurte oo shareecada ilaahay subxaanahu watacaala kula dagaalamayay walaayadka islaamiga ka soo qaaday gaar ahaan gobollada dhexe si gaar ee galguduud ilaahay waa duleeyey ilaahay wacdigiisii ballanqaadtiisa ee nagu tusay waxaana rabaa inaan kala wadaago kulankan iyo munaasabadan afarey oo xamladaasi aan ka tilmaami doono sida qabaa'ilka ansaarta ah mujaahidiinta oo gobolladan dhexe ka howlgalo iyo walaayaadka ay uga hortageen iyo hoggaanka guud xarakada si arrintaasi iyo xamladaasi ee runtii cinaayo iyo dadaal iyo jihdi gaar ay ugu bixiyeen antaasa waxaan rabaa inaan ka tilmaamo afaray kooban huwantii kufriga soo diray iyo horarkii soo duulay gorgor haramcas iyo baangaraaf haada la cunsiiyey habkankoodu waa tuu firdhaday tan iyo hurwaaye ha yeeshee hujuumkii kufriga waa la hoojiyeye ilaahayni noo hiiliyaa mahad u haynaaye ma hurdaynin hoggaankeenna sare mana habsaamayne hubka iyo rasaasta iyo ducayna la hor joogeyne nin hoggaan noqdayoo kii kufriga haanka kala gooyey labaduba waxay noo haayeen howl culeys badneh rabbi kama habaajiyo waxay hor algeysteene halyeeyadii islaamkaad tihiin waana lahubaaye halkiina ka sii wada jinaad ku heli doontaane antaasi waxaan u leeyahay guud ahaan jihaadka diinta ilaahay kelimada ilaahay lagu koryeelaayo cadowga iyo fasaadkiisii dhibaatadiis looga hortagaayo dadka u taagan inay runtii ilaahayna u shukriyaan subxaanahu watacaala wajazaakum allahu khayran wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu kaasi waxa uu ahaa weliga wilaayada islaamiga ah ee galguduud oo bogaadiya weerarkii ceeldheer nabadoon maxamuud cali gacal oo loo yaqaano xaaji roog kuna sugan gobolka galguduud waxa uu ka mid yahay odayaasha ka soo jeeda ceeldheer waxaana uu ka hadlay dagaalkii ka dhacay gudaha ceeldheer بسم الله الحمد لله رب العالمين وبنستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد horta ilaahay baa mahad iskale dagaalka ka dhacay ceeldheer ayaan rabaa inaan ka warbixiyo anigoo ah maxamuud cali gacal loo yaqaano xaaji roog odayaasha gobolka galguduudna ka mid ah khaasatan ka soo jeeda ceeldheer iyo galcad ka soo jeeda waxaan leeyahay ilaahay baa ku mahadsan dagaalkaas shaadala dirka ah iyo duulaankaasi foosha xun ay soo qaadeen ninka xaasan sheekh maxamuud ah oo aan qaraabada nahay dadkiisi iyo dalkiisii inuu baabi'iyana ulajeediisu ay tahay oona damac kala lahayn waayo wuxuu la dagaalamayo waa dadkiisii shabaab iyo asagu meel ay isku ogyihiin wuxuu dadka loo fidnaynayo qoryaha loo siinayo dadka shacabka dad dowladu ku aada weyda loo leeyahay shacabku ha diriro waxaan u arkaa dadkiisi iyo dalkiisii nin barakicinaya dagaal baa ka dhacay meeshaas lagu jabay lagu halaagsamay ilaahay baa ku mahadsan gaadiid lagu furtay hu badan lagu furtay inta meesha taalla wixii duurkaa ku dhintay ama dhaawac ku dhintay anagu ma garanayno laakiin barxadda waxaa taalla konton iyo sagaal ayaa taalla oo maydah waxaan leenahay marka hooyooyinka soomaaliyeed iyo odayaasha soomaaliyeed waxa meesha lagu leynayo waa ilmihiini waxaan leenahay ilmihiina halaag how ogolaaninee ka ceshada waxa lala dagaalamayo ma ahin awoodda lagu dagaalamayo alla iskale waxa lala dagaalamayo shabaab aan la dagaalamaynana been weeye waxa lala dagaalamayo waa kutubkii alle iyo sunnadii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam soomaaliya waxaan idin leeyahay marka in laydinku soo duulo ee caqliga laydinka hada ee dastuur laydinka gado kutubka ilaahi iyo sunnadii nabigana laydinka weeciyo wax meesha ku jira ma ahin annagu soomaaliya haddaan nahay ahal diineedaan nahay ahal diineed ayaan nahay soomaali sanjigaynu soomaali waa sabiyo towxiide maxaan gaalka ula saaxiibnaa waa su-aal furane isweydiin waxaa leh annagu haddaan nahay soomaali waxaan rabnaa gaalada suntaa baan rabnaa inaan sifaynaa murtadiinta sahanka u ah ee aakhirada seegtay kuwa silic ku nool baan rabnaa inaan ka saarnaaye sanjigaynu soomaali waa sabiye towxiide maxaan gaalka ula saaxiibnaa waa su-aal furan war maxaa nagala dhexeeya gaalo soomaaliyey dalkaynay duulaan ku yihiin badahaynay duulaan ku yihiin dadkaynay dunyadaynay duulaan ku yihiin islaamankii xaamiladahay naga kufsanayaan gabdhihii sakiiradahay naga kufsanayaan beriga waa kuwa yaalla barxadii aaldheer iyagoo jahanamo u arooray laa sheeka waxaan leeyahay ummadda soomaalida ilmihiina xasanka eshada war wiil xasan sheekh gabar xasan sheekoo dagaal ku jirta miyaad aragteen wuxuu dugsanayo oo adduunyada ku dhacayo waa ilmihiini difaacda diintiina seefta qaata soomaaliya intaasaan idin amraynaa cadow waa ka nfd naga haysta waa ka ogaadeniya naga haysta waa ka soomaali kala qaybinaho weliba puntlandiya jubbalandiya hiiraanlandiya baraandirlandiya bakti waxaa noogula keena waa soomaali awoodeeda in lagu kala firdhiyo waa in diinteeda laga suuliyo ilaahay in ilxukma ilaa lilahi amara an laa tacbuduu ilaa iyaahu xukunka allah iskale cid kale maleh ilaahayaana lagu caabudayaa afa xukma aljaahiliyati yabquun war maxay raadma waxaad raadinayaan xukum jaahiliya miyay raadinayaan waman axsanu min allah xukman liqowmin yuuqinuun war yaa ilaahay ka xukun wanaagsan ma xukunkii allah inta xumaadaa maraykan dulliyo soo dejiya dastuuraa fiicnaaday war soomaalidii hidda ee dhaqan baad leheday xoolahaagaad maari jirtay beerahaagaad tabca jirtay waxaan idin leenahay soomaaliya hurdada ka kaca gaaladana iska suuliya wabilaahi towfiiq barnaamijka dhuux ayaanu weli ku guda jirnaa oo gebi ahaantiisa caawa ku saabsan dagaalkii lagu soo afjaray ciidamada dowladda federaalka ee ku sugnaa gudaha degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud kanaalka wararka alkataa'ib ayaa gelinkii dambe ee maanta waxa uu baahiyey sawiro horudhac ah oo laga soo qaaday saldhigyadii ciidamada dowladda ee cagta la mariyey sawiradaasi waxaa soo inindheeyey oo sharaxaya maxmed cali aad baad u mahadsan tahay sidaan la wada soconno aroornimadii hore ee maanta ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro cagmarina oo aada u xoogan waxa ay ku qaadeen ilaa afar saldhig oo ay askarta dowladda federaalka ku lahaayeen degmada ceeldheer oo dhacda bariga gobolka galgaduud ee bartamaha dalka soomaaliya taniyo wixii ka dambeeyey weerarkaasi waxa ay dadku aada u sugayeen inay helaan sawiro muujinaya xaqiiqada wixii halkaasi ka dhacay iyo khasaaraha baaxadda leh ee ciidamada dowladda lagu gaarsiiyey weerarada cagmarinta ahaa ee saakay ka dhacay ceeldheer duhurnimadii maanta kanaalka wararka ee alkataa'ib ayaa baahiyey sawiro horudhac ah oo muujinaya weeraradii cuslaa ee maanta lagula jarmaaday afar saldhig oo ay ciidamada dowladda federaalka ku lahaayeen gudaha iyo bannaanka degmada ceeldheer sawirada uu baahiyey kanaalka wararka ee alkataa'ib ayaa ah soddon iyo shan sawir waxa ayna sawir guud kaa siinayaan xaqiiqada wixii meesha ka dhacay qeybaha hore ee sawirada waxaa lagu arkayaa difaacyadii ay dhisteen ciidamada dowladda federaalka waxaana muuqanaysa in xerooyinka oo dhan ay kusoo wareejiyeen difaacyo adag islamarkaana ay yaqiinsadeen inaanan looga soo dusi karin difaacyadaas balse ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka gudbay dhammaan xeendaabyadii ay isku soo wareejiyeen ciidamada dowladda federaalka iyagoona halkaasi gumaad xoogan ka geystay markii laga soo gudbo difaacyada waxaa sawirada la baahiyey lagu arkayaa meydadka qaar ka mid a askarta dowladda federaalka oo daadsan gudaha xerooyinka ay cagta mariyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku yaala degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud sidoo kale dhowr askari oo lagu dilay weerarka ayaa waxa ay daadsan yihiin ee bannaanka hore ee xerooyinka waxaana qaarkood ay afka gashteen dhulka bacaadka ah maadaama deegaankan uu yahay deegaan xeebeed bacaadkana uu aada ugu badan yahay markan waxaa sawirada lagu arkayaa nuucyada kala duwan gaadiidka ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qabsadeen weeraradii cuslaa ee maanta ka dhacay ceeldheer gaadiidka ay mujaahidiinta gacanta ku dhigeen ayaa waxa ay isugu jiraan nuucyo kala duwan waxaana ka mid a kuwa gaashaaman kuwa loo yaqaano tiknikada iyo gaadiidka xamuulka ah ee ciidanka lagu daabulo gaari taaw ah ayaa ka mid a gaadiidka ay gacanta ku dhigayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee sawirada lagu arkayo kaasoo markii dambe ay dabqabadsiiyeen ciidamada mujaahidiinta gaadiidka ambalaaska ee ciidanka qaada ayaa sidoo kale ka mid ah gawaarida u gacan garay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee lagu soo furtay weeraradii cuslaa ee maanta ka dhacay gobolka galgaduud sidoo kale waxaa gaadiidka ka mid ah cagaf ay ciidamada dowladda federaalka ku falayeen dhulka howdka ah ee ku yaala degmada ceeldheer iyo halka ay saldhigga ka dhigteen waxaana loo adeegsaday oo lagu baneeyey halka ay saldhigyada ka samaysteen ciidamada dowladda federaalka oo difaacyada inta ka horeysa ayaadba arki kartaa iyadoo masaafo aada u ballaaran ay u dhexayso oo ah dhul wada bannaan oo ay faleen ciidamada dowladda federaalka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo wata raayada towxiidka ayaa waxa ay dusha sare ka fuuleen ee gaadiidkii ay kala wareegeen ciidamada dowladda federaalk ee saakay lagu xasuuqay ceeldheer si guud marka kolkii aad daawato ee sawirada uu baahiyey kanaalka wararka alkataa'ib waxaa kuu soo baxaysa in ciidankii dowladda federaalka iyo maleeshiyaadkii ashaamudka ahaa ee halkaasi ku sugnaa uu ku dhaboobay xadiidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee ah innaa idaa nasalnaa bisaaxati qowmin fasaa'a sabaaxu lmundariin waxaa xusid mudan in ciidamada sida qoorqabadka ah lagu keenay degmada ceeldheer ay muddooyinkii lasoo dhaafayba wadnaha farta ku hayeen waxaan xusuusanaa in halkaasi ay dhowr mar ka dhaceen dagaallo u dhexeeya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo kii ugu cuslaa uu ahaa kamiin ka dhacay duleedka degmada ceeldheer halkaasoo lagu laayay tiro ka mid a ciidamada dowladda federaalka kanaalka wararka ee alkataa'ibna uu horay u baahiyey ee muuqaal lagu soo bandhigayo sidii askarta dowladda federaalka loogu laayay kamiinkaas tan iyo marka wixii xilligaasi ka dambeeyey ciidamada dowladda federaalka ayaa waxay isku ururiyeen afartan saldhiga ay ka sameysteen degmada ceeldheer ee dhacda bariga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud waxayna dhisteen difaacyo aada u adag iyagoona rakibtay hoobiyayaal iyo hubka culus balse dhammaan dadaaladii ay bixiyeen ayaa noqday hal bacaad lagu lisay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaana xilli aroornimo hore ah waxa ay u daateen difaacyadooda halkaasna waxa ay ugu geysteen gumaad daran sawiradan oo ahaa kuwo horudhac ah ayaa markii la baahiyo waxaa shaki la-aan ka argagixi doona madaxda iyo saraakiisha kala duwan ee dowladda federaalka ka tirsan ee qaarkood oo muddooyinkii lasoo dhaafayba muujinayay siday uga walaacsan yihiin awoodda ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo suurtagalnimada inay dhacaan weerar cagmarin ah oo ay ciidamada mujaahidiintu ku qaadaan fadhiisimaha iyo saldhigyada ay askarta dowladda federaalka ka sameysteen degmooyinka iyo deegaanada dhaca gobolada dhexe ee dalka soomaaliya marka laga yimaado saraakiisha qaar ee ka baala xoofteeya warbaahinta waxaa markaad u kuurgasho hadallada ay jeedinayaan madaxda ugu sarreysa ee dowladda federaalka kuu muuqanaysa inay taagan yihiin xaalad quus ah ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka xamse cabdi barre oo dhowaan la hadlayay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa waxa uu jeediyey hadal quus ah xamse oo muujinaya heerka quusta ah ee ay ka taagan yihiin dagaalka ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa uu ku habaartamay sidaan ilaahay wuu awoodaa intuu malaa'ig soo diro hal malag soo diro oo subax uu yidhaahdo ku qayli shabaab meelay joogaan oo dhan dadka kalena ha taaban shabaab ayagu wada meyd in lasoo kaco ilaahay wuu awooda ilaahay wuu awoodaa waxba kumaaha daqiiqad waaxida ku jira hal daqiiqo dad badan ayaa run ahaantii aada ula yaabay hadalka kasoo yeeray ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka waxa ayna sheegayeen in khasaaraha iyo hoogga uu u dambeyn doono cid weliba oo isku taagta addoommadiisa muwaxidiinta ah islamarkaana la dagaalanta shareecada islaamka xamse cabdi barre ayaa u muuqda mid ay wax u tari weysay dacmintii iyo taakuladii ay ka helayeen dowladaha shisheeye ee uu maraykanku ugu horeeyo kuwaas oo ay dowladda federaalka mar weliba ku faani jirtay inay garabkooda taagan yihiin islamarkaana aan laga adkaan karin inta ay ku tiirsan yihiin taakulada shisheeyaha balse maanta waa ay muuqataa heerka niyadjabka ah ee ay gaareen madaxda dowladda federaalka iyagoo kusoo uruuray inay warbaahinta horteeda ka habaartamaan aad baad u mahadsan tahay maxamed cali haddaba muxuu ka dhigan yahay weerarkan wakhtiga uu ku soo aadayna maxaa lagu qiimayn karaa waa kan salmaan waad mahadsan tahay walaalka maxamed daahir calisow ee sidaad la socoto aroornimadii hore ee maanta oo sabti ahayd labada dulxij kun afar boqol afartan iyo shanta hijiriyada ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar xoogan ku qaaday saldhigyada degmada ceeldheer ay ku leeyihiin ciidanka dowladda federaalka halkaas oo ka mid ahayd deegaanadii ay duulaanka militari ku yimaadeen ee askarta dowladda federaalka ay gelbinayeen diyaaradaha maraykanka iyo kuwa turkiga weerarka waxa uu ahaa mid abaabulan oo qorshaysan sida ka muuqatay qaabka uu u dhacay lagana dheehan karo sawirro uu baahiyey qanaadka alkataa'ib al ikhbaariya waxaana uu sababay khasaare xoogan oo gaaray ciidankii dowladda federaalka halkaasi ku sugnaa oo aad la socoto inay dhowr urur ka koobnaayeen ee inta haatan la xaqiijiyey weerarka waxaa ku dhintay konton iyo sagaal askari waxaana suuragal ah in marba marka ka dambeysa uu khasaaruhu intaasi ee kasii bato saraakiil muhiim u ahaa ololo dagaaleedka xasan sheekh maxamuud uu kaga dhawaaqay wilaayaadka islaamiga ayaana sidoo kale ka mid ahaa ee dadkii ku dhintay ee weerarkii saaka ka dhacay ceeldheer haddaba haddii aynu eegno wakhtiga uu ku soo aaday ee weerarkan xismiinta ah ee ka dhacay ee degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud iyo waxau uga dhigan yahay xamladii uu xasan sheekh maxamuud ee kaga dhawaaqay wilaayaadka islaamiga uuna ku doonayey inuu ku burburiyo maamulada islaamiga ah waxay khubrada ka faallooda arrimaha caskariga tilmaamayaan in si guud ay fashilantay xamladii caskariga ahayd ee uu ku dhawaaqay xasan sheekh maxamuud gadaalna ay ka riixayeen maraykanka iyo dowladaha duulaanka ee ku jooga dalka soomaaliya soomaaliya weerarkii ceeldheerna uu dabcan ku biirayo silsilado weeraro ah oo aad la socoto in dhabarka looga jebiyey askarta soomaalida ah ee uu maraykanku ku aqdaamanayo ama fulinayo ajendayaashiisa ka dhanka ah la dagaalanka shareecada islaamka marka weerarkii xasmiinta ee ceeldheer wuxuu ku biirayaa silsiladaha weeraradaas ee lagu fashiliyey gulufdagaaleedkii lagu soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah sida muuqatana ciidanka dowladda federaalka horey waxay uga insaxaabeen magaalooyin muhiim ah oo ay horey dagaal iyo xamlo ugula wareegeen waxaana ceeldheer ay ka mid ahayd meelaha farakutiriska ay ku harsanaayeen ciidanka dowladda federaalka marka laga hadlayo deegaanadii ay xamlada ku yimaadeen sidaas darteed in ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerar sidan u abaabulan oo qorshaysan ay ka fuliyaan ceeldheer oo aan ognahay juqraafi ahaan halka ay ku taallo waxay muujinaysaa xaaladda liidata ay ku nool yihiin askarta dowladda federaalka oo qolo weliba ay ku oodan tahay xerada ay ku sugan tahay oo aanay bannaanka uga bixi karin ama aanay isku dayi karin inay fashiliyaan weerarada ee lagu soo qaadaya ka hor inta aanay dhicin wuxuu sidoo kale weerarka ceeldheer ee xasmiinta ahaa laguna dilay ee ku dhowaad lixdanka askari ee ka tirsan dowladda federaalka saraakiisha muhiimka ahna ay ku jireen uu ku soo aadaya iyadoo aad la socoto in ciidanka atmis ee afrikaanta ah ay qorsheynayaan inay isaga guuraan ee wadanka soomaaliya kadib in ka badan shan iyo toban sano oo ay wadankan muslimkaa duulaan ku joogeen sanadkan labada kun afar iyo labaatanka gaar ahaan bishan lixaad ayaynu ku guda jirno wuxuu qorshuhu yahay in afar kun oo askari oo ka tirsan ciidanka atmis laga saaro qaar ka mid a saldhigyada ay kaga sugan yihiin deegaanada wilaayaadka islaamiga ah xasan sheekh maxamuud iyo xukuumaddiisu waxay isku dayeen inay baajiyaan insixaabkaas ama kabixitaanka ciidamada atmis ee saldhigyada muhiimka ah waxaana ay soo jeediyeen ama ay codsadeen in ugu yaraan tirada ciidanka ee la dhimayo laga dhigo laba kun oo askari ilaa ay haddana lama hayo meel loogu ogolaaday ama loogu diiday waxayna u badan tahay sida khubarada ee arrimaha soomaaliya ka faallooda gaar ahaan arrimaha amniga ka sheekeeya ay tilmaamayaan inaanan laga yeeli doonin sababtoo ah waxaan la haynin cidda maalgelin lahayd ciidankan oo maraykanka iyo dowladaha midooda ee yurub way diidan yihiin ayaa la leeyahay inay wax kharash ah oo horle ay ku bixiyaan duulaanka ciidanka atmis ee soomaaliya sidaas darteed waxaa lagu qasban yahay in ciidankan ay guuraan oo iska baxaan haddii kalena loo helo cid maalgelisa duulaankooda ilaa iyo haddana arrinkaasi lama hayo wuxuu sidoo kale weerarkii cuslaa ee celdheer ku soo aadayaa ee maxamed daahir iyadoo isku dhexyaa xogan laga dareemayo madaxda hogaaminaysa xamla dagaaleedka ee ciidanka atmis afrikaanta ay kusoo qaadeen soomaaliya islamarkaana ay ka dardaar warinayaan xaaladda dhabta ah ee imaan karta markay ciidanka afrikaanta isaga baxaan soomaaliya waxaad la socotaa dhowaan madaxweynaha kenya ninka lagu magacaabo william ruutu ayaa booqasho ku tegey dalka maraykanka gaar ahaan magaalada washington ee caasimada ee wadanka maraykanka isagoo kulan la qaatay dhiggiisa dalka maraykanka jo biden wuxuu si cad u sheegay william ruuto in haddii ciidamada afrikaanta ay ka soo baxaan soomaaliya uu dalkani noqon doono mid la mida afghanistan oo ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab isku fidin doonto hogaankiisana ee la wareegi doonto hadalkan wuxuu ahaa tasriix run ahaantii lama filaan ahaa oo madaxweyne kumanaan askari ay ka joogaan soomaaliya uu jeediyey sidoo kalena juqraafi ahaan muhiim u ah soomaaliya oo ay deris yihiin wuxuuna ka tarjumayaa baa la leeyahay run ahaantii xaaladda dhabta ah iyo sheekooyinka hoose ay isugu sheekaynayaan ee madaxda ciidamada afrikaanta ee jooga soomaaliya waxaa sidoo kale la tilmaamayaa in hadalkan ruutu uu ka keenay iyadoo uu waayey cid la qaadata ajendayaashiisa ku aadan duulaanka soomaaliya gaar ahaan madaxdii maraykanka ee uu tegey oo uu ka dareemay inaanay niyad iyo xamaasad u haynin duulaanka soomaaliya sidaas darteedna uu ku qasbanaaday inuu jeediyo hadal ka tarjumaya xaqiiqda si uu usoo jiito dareenka iyo indhaha ee dowladaha daneeya arrimaha soomaaliya ee hogaaminaya ama qaybta ka ah xamlada ay ciidanka afrikaanta ka wadaan ee wadanka soomaaliya wuxuu sidoo kale weerarkii ceeldheer ee xasminta ahaa uu ku soo aadayaa iyadoo xamle siyaasadeed culus ay ku bilaabatay xasan sheekh maxamuud iyo tiimkiisa waxaad la socotaa in hal sano iyo bilooyin ay u harsan tahay xasan sheekh maxamuud siyaasiyiintii ayaa markan afka furanaya oo dagaal siyaasadeed oo loolan lagu doonayo in kursiga lagu helo ayaa mid weliba uu bilaabaya cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa tusaale ahaan loo soo qaadan kara oo aad la socoto in dhowaan uu shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho isagoo sheegay in dowladda xasan sheekh maxamuud uu hogaaminayo ay fashilantay dhammaan jawaanibtii laga qiimeyn lahaana ay ku guuldaraysatay wuxuu tusaale ahaan usoo qaatay dagaalka ka dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo uu sheegay in gebi ahaanba lagu fashilmay marka weerarka ceeldheerna waxaa la filaya oo la qiyaasayaa inuu sii badin doono cadaadiska siyaasadeed ee haysta xasan sheekh maxamuud iyo xukuumaddiisa oo siyaasiyiin badan ayaa ku dhiiran doona in warbaahinta ay ka dhaliilaan xasan sheekh maxamuud iyo qaabka uu u maareeyey dagaalka ka dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ugu dambeyntii weerarka ceeldheer ka dhacay ee xasmiinta ahaa laguna dilay askarta badan ee ka tirsan dowladda federaalka wuxuu ku soo aaday iyadoo siyaasiyiinta qaar ee taabacsan dowladda federaalka ay saacado ka hor inta aanu dhicin weerarkii ceeldheer ay ku faanayeen in boqol maalmood wax ku dhow aanay xarakada mujaahidiinta al-shabaab fulin weeraro xasmina siday hadalka u dhigeen weerarkan ayaa marka kadis iyo lama filaan ku ahaa run ahaantii hadalka ay jeedinayeen oo saacado inta aanay ka soo wareegin hadalkan ay warbaahinta baraha bulshada ku qoreen qaarkood ayuu dhacay weerarkii ceeldheer marka weli xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa u muuqataa inay gacanta ku hayso hogaanka dagaalka iyada ayaa dooranaysa xilliga ay doonto iyo wakhtiga munaasabka ay u aragto inay baalasha ka rifto ciidanka soomaalida ee fulinaya ajandayaasha maraykanka iyo reer galbeedka ee lagu doonayo in lagu curyaamiyo kudhaqanka shareecada islaamka ee ka jira wilaayaadka islaamiga ee dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya aad baad umahadsantahay kaasi waxa uu ahaa salmaan axmed iminkana aan eegno sida bulshada soomaaliyeed ay kaga falceliyeen baraha internetka oo maanta aad loogu baahiyey qabarka ku saabsan dagaalkii ceeldheer waxaa soo inindheeyey oo soo jeedinaya waryaheena cabdiraxmaan badar aad baad u mahadsan tahay maxamed daahir dagaalkii ay saaki ciidamada mujaahidiinta al-shabaab kula jirmaadeen saldhigyada afarta ah ay ciidamada dowladda federaalka ku lahaayeen degmada ceeldheer ee wilaayada islaamiga ee galgaduud waxa uu baraha bulshada ka abuuray hadalhayn ballaaran iyadoo ay dadka soomaalida uga falceliyeen siyaabo kala duwan waxaan soo qaban doonaa hadduu allah idmo dhowr qofood oo siyaabo kala duwan uga aragti dhibtay weerarka iyo sabir been abuur ah oo ay dowladda federaalka soo dhigtay baraha bulshada aan ku horreyno mid ay ugu qoran tahay riski waxa uu yidhi wallaahi hadda ayaan soo eegay waa la dhammaaday laba askarina waa la dilay ceeldheerna al-shabaab ayaan la wareegtay mid kale isna uga qoran tahay mucaad maxamed waxauu isna yidhi hal sawir ayaan arkaynaa halka al-shabaabna ay soo bandhigtay shan iyo toban sawir wax ka badan ma idinkaa been sheegaya mise iyaga midda kale ceeldheer al-shabaab ayaa qabsatay idinkuna waxaad halkan kusoo qorateen guul maxaa dhacay maarunta laga hadlo mise dowladda ayaa afka idin heysa haddii aad tihiin suxufiyiin mid kale ay ugu qoran tahay c b z isna waxa uu yidhi aniga iyaguma hadlayo mana matalay ha iga dhigin qof iyaga u hadlaya waxaan ahay qof shacab ah waxaan arkay layn aaminayaa wariyaal calooshood ushaqaystayaal lama aaminaya warkooda waan iska hubinayaa master lucey mid kale ay ugu qoran tahay waxa uu isna yidhi alkataayib way iga farxisay marnaba kuma niyad jebinayaan al-shabaab mid kaleasna waxauu yidhi yaad waxaasi u sheegaysaan kuwa taleefanada niiclayaasha wataa mise kuwa faafreebka alkataayib ku xidhan xuseen abakow waxa uu isna yidhi al-shabaab sawiro ayay soo bandhigeen oo taariikhda maanta ah iyagoo xidhada ku dhex jira baabuuro calaamadii dowladda ku qornaa oo tawyadii turkiga u badnaana dusha ka saaran marka beentaala cadala lama rabee wax dhabba keena oo raggaasi iska bareejeeya mid kalesna ugu qoran tahay khaliil faar waxa uu yidhi warkaaga iyo kan al-shabaab waxaa sax u dhow kan al-shabaab sawiradii way soo daadiyeen fideogana wuu ka dambeeyaa ee hadal yaanu kaa tegin soo daawa ciidankii way firxadeen salmaan faarax maxamed isna waxa uu yidhi ummadda beenta ka daaya ceeldheer al-shabaab ayaa gacanta ku dhigtay ciidamadiina way jabeen qof kale ugu qoran tahay salmaan cabdiisna waxa uu yidhi hal sabir lama rabe adeer sabiro badan keen waa adiga leh miid badan ayaa daadsan halkan xab waa maxay beeni raad ma lah qof kale isna ugu qoran tahay cabduqaadir ashuur wuxuu yidhi ciidamada xoogga ee meesha ku dhintay maxaa loo qarinayaa dad ma dhalin miya mid kale isna ugu qoran tahay daahir cabdisuudi waxa uu yidhi wallaahi meesha silaac ayaa ka dhacay dowladda waxba nooma sheegin oo way inaga qarisay laakiin qofkii xaqiiqada raadiye wuu ogaanayaa dhibaatada meesha ka dhacday mid isna ay ugu qoran tahay cabdiraxmaan xaaji waxa uu yidhi wariyaasha dhammaantooda caada qaatayaal ayay noqdeen mid baa saakaarooti la soo kallahay ceeldheer guul ayaa ka dhacday aan kusoo gabagabayno mid ay ugu qoran tahay maxamed waxa uu yidhi marka tigtogle wasiir difaac laga dhigay ayaan yaabay marka ganacsado laga dhigay taliyaha ciidamada milatariga ayaan sii quustay intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa kommentiyadii iyo aragtiyadii ay dadka ka dhiibteen weerarkii ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay saaka kula jirmaadeen saldhigyada afarta ah ay ciidamada dowladda federaalka ka degnaayeen degmada ceeldheer ee wilaayada islaamiga ee galgaduud walow ay dadka ka bixiyeen aragtiyo aad u fara badan oo aan halkan lagu soo koobi karin فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو
guud ahaanna caawa intaas ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijka dhuuxa waraysyada ee warbaahinta alfurqaan oo aan ku falanqaynay weerarkii cildheer ee gobolka galgaduud barnaamij ka lamid intaynu ku kulmi doonno sidaas iyo fi amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام